taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa ilaa iyo laba boqol oo askari looguna talagalay in ay ka howlgalaan xabsiyada deegaanada galmudug iyo hirshabeelle tababar uga furay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka galmudug ugu horeyn taliye mahad cabdiraxmaan aadan ayaa waxa uu ka warbixinayaa marxaladihii ay soo mareen ciidankan tababarka loo furay oo tiradoodu gaarayso laba boqol oo askari waxaan furnay dugsigii tababarka ee gaalkacyo soo dhowaada annaga waxaan inta u nimid inaan idinka idin qorno idin xarayno galmuduga iskaleh ciidankan hiiraan iyo oo wadata hirshabeelladeedii intaasaa ka koobantihiin sida bay carti macallinka buu u sheegaayey laba boqoloo askariyaa la inka rabaa dufcaddii labaadaa tihiin tii koowaadna halkaanaan ugu qudbaynay oo ku faylinnay boqol bay ahaayeen waa yaraayeen hadda maanta labaad maraysaan dugsiga dhanka kale ciidamada ayuu kula dardaarmay in ay si hufan u gutaan howlahooda islamarkaana iska ilaaliyaan isticmaalka balwadda oo uu sheegay in ay wax u dhimi karto ciidannimadooda
waxaa la inka rabaa ciidan jiro wanaagsan xashiishaysto aan lahayn qaad aan cunaynin qabiil aan ka shaqaynaynin oo nadiif ah oo saafi ah la rabaa isluub inaad maaragtay ku noqotaan ciidamadan ayaa la filayaa in ay qeyb ka noqdaan dadaalada la xiriira ilaalinta xabsiyada iyo sidoo kale taageeridda adeegyada la xiriira cadaaladda